Mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab ayaa soo saaray bayaan tacsiya ah oo ku aaddan geerida Sheikh Mohamed Ad-Dawaahiri, oo ahaa da'da ka yar Sheikh Ayman Ad-Dawaahiri kaasoo dhowaan ku geeriyooday waddanka Masar. Bayaanka oo ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee Al-Malaaxim waxay hoggaanka Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab ku direen tacsiyo ku socota guud ahaan ummadda Muslimka ah, mujaahidiinta iyo ehelada Sheikha geeriyooday. Waxaa ummadda Muslimka iyo mujaahidiinteedaba ku habsaday musiibo weyn oo ka dhigan geerida nin rajul ka mid ah rijaasheeda, oo ah Injineer Maxamed bin Maxamed bin Rabiic Ad-Dawaahiri kaasoo maalintii Talaadada saddexda Shacbaan kun afar boqol afartan iyo shan ku dhintay magaalada Aljiza ee Masar oo ahayd halka uu ku dhashay kadib cimri dheer oo dhaafay todobaatan sano oo uu ku bixiyay u adeegidda diintiisa iyo ummaddiisa Muslimka ah, ayaa lagu yiri qeybaha hore ee bayaanka ka soo baxay Al-Qaacidada Jasiiratul Carab. Waxaa bayaanka lagu soo hadal qaaday qoyska uu ka soo jeedo Sheikh Mohamed Ad-Dawaahiri, gaar ahaan awoowayaashii dhalay aabihii iyo awoowayaasha hooyadii, kuwaas oo looga markhaati kacay inay ahaayeen aqoon-yahano isku darsaday cilmiga shareecada iyo culuumta maaddiga ah. Awowga aabihii waa Sheikh Al-Axmadi Ad-Dawaahiri, wuxuu ka mid ahaa mashaaikhdii Al-Azhar, isagoo lagu naaneysi jiray Shaykhul Islaam. Awowga hooyadii waa Doctor Cabdulwahaab Cazaam, oo ahaa hormuudka kulliyadda aadaabta iyo madaxdii hore ee jaamacadda Al-Qaahira. Amaa aabihii Maxamed bin Rabiic Ad-Dawaahiri wuxuu ahaa hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Caynu-shamsi, ayaa lagu yiri bayaanka mar laga hadlayay aqoonta iyo maqaamka ay lahaayeen qoyska barakeysan ee Sheikh Mohamed Ad-Dawaahiri. Marka laga hadlayo aqoontii diineed iyo waxqabadkii uu ku tilmaamnaa Injineer Sheikh Mohamed Ad-Dawaahiri, wuxuu bayaanka ka soo baxay Al-Qaacidada Jasiiratul Carab tilmaamayaa in sheekhu maktabadda Islaamiga ay ku soo daray mu'alafaad muhiim ah oo ka qeyb qaatay in dhalinyarada Muslimiinta la kobciyo aqoontooda diimeed, lagana towjiheeyo masaa'il muhiim ah. Taasina waxay keentay in dhalinyaradu ku baraarugaan muhiimadda ay leedahay ka hortagga xarakaadka calmaaniyadda u ololeeya ee ka jira dunida Muslimka ah. Mar laga hadlayay culimada uu Sheikh Mohamed Ad-Dawaahiri cilmiga shareecada ka qaatay, waxaa ka mid ahaa Sheikh Cabdilmuxsin Al-Cabaad, Sheikh Safar Al-Xawaali, iyo Sheikh Al-Qurbuush oo ahaa imaamka masjidka Nebiga sallallahu calayhi wasallam. Sheikh Mohamed Ad-Dawaahiri, Allah u naxariistee, wuxuu sidoo kale ka mid ahaa golaha shuurada ee jamaacadii Al-Jihaad Al-Islaami ee ka jirtay dalka Masar markii dambena u soo guurtay Afghanistan iyo Suudaan. Marka laga hadlayo juhuudda ballaaran iyo dadaalada lagu xasuusanayo Sheikh Mohamed Ad-Dawaahiri, bayaankana lagu sheegay waxaa ka mid ahaa kaalintii uu ka qaatay taakulada iyo taageerada Muslimiinta Albaaniya iyo Koosafo ee wajahayay duulaanka Serbiyiinta. Dowladda Albaaniya oo kaashanaysa sirdoonka Mareykanka ayaa howlgallo raaf ah ka sameysay dalka, kuwaasoo ay ku raadineyso ducaadda Muslimiinta ee taageerada iyo garabka u ahaa Muslimiinta, waxaana xilligaasi uu Sheikh Mohamed Ad-Dawaahiri isaga soo cararay dalka Albaaniya. Isagoo maraya dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamada ammaanka ee dalkaasi, muddo kadibna waxaa sheekha iyo sideed ka mid ah walaalihiisa mujaahidiinta loo gacan geliyay xukuumaddii Masaarida, halkaasoo ay ku wajaheen axkaam jaa'ir ah oo u dhexeysay dil toogasho ah ama xabsi daa'in. Wuxuu tusaale u ahaa akhlaaqda, dulqaadka iyo sabarka, isagoo imtixaano badan kula kulmay xabsiyada Imaaraadka iyo Masar. Wuxuu la kulmayay intii uu noolaa noocyada kala duwan ee tacdiibka jireed iyo midka nafsiga ah, dunidana wuxuu ka tegay isagoo noloshiisu ay weli ku xirneyd xabsiyada, maadaama qasab looga dhigay in haween kasta uu ku soo hoydo saldhigga booliiska ee magaalada, maalinkiina uu xaafaddiisa aado. Allaha u naxariisto naxariis ballaaran. Wuxuu ahaa jabal aan u hoggan cadowga kuna sugan mabda'a jihaadka, caddaynta xaqa iyo u hiilinta qadaayaadka ummadda Muslimka ah, ayaa lagu yiri bayaanka tacsida ah ee ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab, loogana tacsiyeyay geerida ku timid Sheikh Mohamed Ad-Dawaahiri oo ah da'da ka yar Sheikh Ayman Ad-Dawaahiri. Dhowaan ayay ahayd markii uu dalka Masar ku geeriyooday Sheikh Mohamed Ad-Dawaahiri oo ka mid ahaa culimada ku camal falay cilmigooda, waqtigiisa ugu badanna u huray Islaamka iyo Muslimiinta. sheekha ayaa sanadihii u dambeeyey wuxuu la noolaa xanuuno kala duwan isagoona habeen waliba ku qasbanaa inuu ku hoydo saldhigga booliiska taasoo ka dhigan in weli uu maxbuus ahaa maadaama aanu haysan xoriyad buuxda waxaa geeridiisa ka tacsiyeeyey shakhsiyaad isugu jira aqoon-yahano iyo culimada diinta islaamka al-qaacidada jasiiratul carab ayaana noqonaysa jamaacadii ugu horeysay ee jihaadi ah ee ka tacsiyeysa geerida sheekh moxamed addawaahiri allaha u naxariiste